oo iyo cawaam iyo mulxidba way leeyihiin iyadoo sidaas ay tahay dadka islaamka ruuxiisu qodaba sibay wuxuu aasataa inkastoo guud ahaan ay iskaga mid yihiin bal haddii aynu dib ugu noqonno sida soomaalidu ay wax u aasato ama ay u hagaajiso maydku markuu naftu ka baxdo innagoo ugu horraysiinayna oo aynu kala soocayno xagga caadooyinka iyo xagga diinta bal waxaan halka kan ugu gudbinayaa inuu marka ugu horraysa inoo furo oo xagga diinta inoo ka bilaabo siday soomaalidu waxu aasato oo ay diintu qabto oo caadada ka duwan bal saas awgeed waxaan u gudbinayaa sheikh maxamed axmed liibaan oo inoo micnayn doona sheikh maxamed tafadal
abreelow waa aad mahadsan tahay meeshaas ummaddu ab-aadan iyo yoonkan beriga ahoo la joogo intii ka dhaxaysa kolba waa is-aasi jireen hadba heeray mari jireen qaabiil iyo haabiil isdilkoodii aasidu siday u bilaabatay oo ayadoon la oqoonin qaabiil muggow haabiil dilay isagoo maydkii aasi oqoo waayey ilaahay u soo bixiyey laba duke oo mid mid dilay ee uu godkii ugu qodahayo gafuurka iyo uu is yidhi walaalkan miyaad sida dugahaasu oo dugihii kale u tuugahayo aada u duuga weysay aasidu siday yoonkaa u bilaabatay intii kadibkayda caado lagu duugiyaa iyo cilmi lagu duugiyaaba is-aasid yaa ummadda dhexdil aan mugga soo garo gallo mugga sidii anugu aan soo gaarnay uma curfiga bani aadamka u yaalla ay curfiyahaan wax ugu duugtaan ama ay cilmiyahaan wax ugu duugtaan ama ay isku jir ahaan curfigii iyo cilmigiiyo wada socda ilaa haddii curfigii dad cilmi lihi oo wax ku aasi tago cilmigii iyo curfigii waa isku jiraan mugaasaa waxaa kuu muuqaysa caadadii wax lagu duugi jirana waa u eg tahay cilmigii kitaabka hay-addiisa ku tiilna waa ku caddahay ummaddu hadday iyadoo islaam ah oo ahlu sunni ah ay wax aasi tagto curfi waxa ay ka dhigteen iyo cilmigu wuxuu qabaa waa isagu mid ilaa jahli meeshaa ma yaallo curfi iyo cilmi waxaa lagu kala fiiri karaa meel jahli maaha ummaddu wax kale iyan oqono sabilu jaahiliyaday siday wax ku aasi jireen waxaa ka mid ahaa inay god ceelkaan la qodahayo oo biyaha laga dayahayo god sidiisaa in dadka loo qodo yaa gobol curfi u ahaa xujuubkan shaqiga ah oo in yar la dambalo qabilada loo jeediyo qoraxdana madaxiisa la xijiyo meeshay ka soo baxdo meeshay u dhacdana lugaha la xijiyo wejigana qiblada la aadiyo shaqina ou yahay ou dhammalo yahay oo ninka jiifkiisa ou yahay waa hay-ad waxaa ka horaysay dad ceel qoda oo ceelkaa ay qodahayaan dadku mugga uu maydo godka la qodahayaa hay-adda uu u yaal yaa maydka lagu tabteeyaa nimankii ceelkaa qodi jiray waxay odhan jireen qofku hadday maydo hibnuhu yay kala fidsamini isku laaba war lugaha soo laaba war gacnaha soo laaba war isu dhoweeya oo xusulka iyo gacanta sidaas u soo kojiya lugta iyo soo laabtay shanshada berida ku dhejiya si uu godkaas eelka ah oo loqodaayo uu qofku ekaado marka iilkii la seexin maayo qofu seexin mayso xarig bay luqunta ka gelinayaan iyo xaglaha xariggaas midka gacantaa lagu haysta maahay midka kaleeto gurud ma leh afkiisu waa gurud la'yahay sidaasaa in yar loo qaado oo godka la geeyo awalba lala ekeeye jirdii mugga la dhigo yaa xirigii meeshii guna dileed iyo lagu dhego yaa laga diliiqsanayaa laga siibanayaa aasaa isagoo godkii ku jira yaa xirigii laga soo siibtay haddii ilmuhu uga cayaaraan xarkaha waxa ay odhan jireen dadkaas hore oo dadkii dambe laga ogaaday inay war ay u hereen yihiin war xarigaha igaga cayaarin xaglaha lagaa geli xaglaha lagaa geli waa dhimo oo xariggii xaglaha lagaa gelayey godkii lagula geli inay curfi hore ahayd saasaa lagu helay hadduu dhaaranayo war xiriggii xaggaad iga wahaysay war ilaahu xaglaha layga gelsho inaanay xariggaagii anigu anan kaana macnil meelna anan kaa geyn onan kaa dhumin xaglaha allow layga gelsho xagla kelintaasi waa sidii loogu aasi jiray xarigga qubuuraha hore oo aasaaskii hore ah oo sabinu aakhirkan muggii la haleelay sida wax loo duugo oo shaqiga kan dhambalka ah oo jiifkaa la helay intii ka horraysa dadkii is-aasi jiray oo hayjadahaas dibaddaa isku aasi jiray arki maysid xawaal fidsan xawaal qoragii sidaa uu koobaaban yahay oo ceelkii dhallahay qoryihii lagu meeriyey oo haddaad fiirido saddex dhundhun asaga dhamo uusan dhammayn yaad arkaysaa hay-adii wax lagu duugu jira saasay ahaydoo saasaad ku garanaysaa in qubuurta aaskeedu sidaas ahaa isla markaas agas waa dhihi jiray wax lagu qalahayo ahna waa yidhaaheen oo waa odhan jireen qorajiidna waa yidhaaheen waa odhan jireen macnaha magacyo badan nigsi wax leh aasidiisa loo dadaalaa si looga helo ijaaro duugtaas laga qaato xoolaha cunugu hadduu ka dhaqaala dareeyo waalidka ha iga cayaarin xoolaha xawaalkaaga laguma soo xire yay odhan jireen xawaalkaaga laguma soo xiro xawaalka xoolo ku xihan oo daaqaayo looga tegayo ma ahae waa xoolihii lagu aasahayey oo meesha lagu soo xiray qofka lagu duugahayo oo in lagu qasho yaa la rabaa maxaa yeelay ninku hadduusan wax tacban wuxuu yidhaahaa xoolo malihiyo caawa hal neefa bal hal deeye layga dhaxla ee neef la iigu qorajiido ma qabo qorajiid isla markaas mahmaha u taallo oo ninku hadduusan dad lahayn oo wax uu dhalay lahayn wax la dhashana uusan lahayn wax asaga dhalayna uusan lahayn xoolana iyar meesha ugu xirreyn xawaalkiisa lagama dadaalo qoryaha teeran oo tirada badan oon bahalku mari karin xawaalo furaha ah bahal xawaalada waxaa qota haddaan laga oodin xawaalo fure la yidhaah xawaalaha bahalkaa fura oo dambe celiso shishow iyo tawagod oo faqhaya hadduusan qoragaas mudan oo degebada ah ama waa maray ama waa yucub ama waa qurac ama waa geedaha axoo gali hadduusan geedaha ka cabsan godkiiba uga daba tegahaya markaasay waxay mahmaaha ka dhigteen hawaal nin lahaa qarax jira hadduusan ninku hawaal lahayn lama qarax jiro oo meelaha liiliita ooda looma badiyo laakiin hadduu dad leeyahay dadkiisaas ninba ninkuu ka dad fiican yahay ama ka dad badan yahay yaa qarax jira ninbana neefkou ka axan weeyo neefka meesha lagu qashay ninkuu ka neef fiican yahay lagaga dadaali oo bani aadamku waa indhuukas isla markaas aado u dhigan dadka oo badan oo weyn oo dhex martay waa inay qorajiidkaa leeyihiin oo neefkaa qorajiidkaah oo agaskaa lagama maarmaan ou yahay dadka waxaa jira dadku dhaarta waa iga agas iyo tamnooti tamnooti waxaa la yidhaahdaa neefka cudur u dhinta agasna waxaa la yidhaahdaa dad dhintay neefkii lagu aaso oo qorxabaalkaa xoolaha lagu qalo dadaan cunin oo lagu dayin maxaa yeelay culummada berkeedaa qaba hajacalay cabdiraxmaan ama se hajacale duule ama se hajacale bajeerseen dhowr magacallaha ninkii ahaa hadalladiisa waxaa ku jiray ma aklino wamaa uhille iyo ari xabaaleedka hawaalada arga la geeyo oo qowmaytadaas loo wado in la geeya ma bannaan u qabay iyo wamaa uhilla ligayri illaahi muraadkii maxaa tidhaheen ha samaado hasuu banaado yacni ku seexo cadowgii ku seexo neefkan waa bireeyo roob doonaan u bireeyo roob doon maxaa meeshaa ku jira mugga la gowracahayo haddaan bisinka aan lagu gowricin ee lisaanka iyo niyadu meel kale ay u weecdaan wixii lagaga caranayo wamaa uhila ligayr illaahi yaa meeshaa ilaahay kayrkiis wixii loo gowracay yacni oo loo loo niyeysiyey meeshaasay ay kaga diidahayaan waa xabaasha waa tii hore oo gudumada ahayd taallooyin bay ka soobi jireen hadalkiisa waxaa ku jiray ninkaa aan sheegahayo xaaji cali ah taallooyinkaa taagan maadaa katiira roon taallooyin asaska meesha la aasay taallooyin maa loo dhisi jiray waxaa soo galay oonu gelaynaa moga shaqiga ah qabriga kan ah oo jeexa ah waa dadab waa inuu qiblada u jeedaa waa in majihiisu qarxo dhaca xigaan waa in madaxiisuna meesha ay ka soo baxda xigaan waa in dhafoorka laga bixiyaa marada mugga dhulka la dhigahayo marka hore uu dhimanayana waa in qofka la yaasiimiyaa the observer agtiisa yaasiinkaa lagu akhriyaa agtiisa hala maqashiyaa la yidhi waxaad arkaysaa culimo wehsayda oo meydkii dadkii qofkii sakaraadaya soo yaasiimay ka wehsayda oo dadkii tababartay oo biyo dadkii sito oo la yidhi biyaha in lagu akriyo ee la cabsiiyo iyo in lagu akriyaa waa isla mid ilaa wadaadka meeldheer haddii laga soo aaday ma tegi karo waa inuu tab subsadaa yaasiinkii korkiisa agtiyaal ag fadhiisa hala maqashiiya la yidhi inay biyo ku akriyaan ee dadkii loo geeyalayo biyaha la cabsiiyey keeneen waa tab ee ku akrin aa la sheegay aan lana maqashiiyo iyo agtiisaa lagu akriyaa la yidhi haddana tawxiidka dheh laa ilaaha ila allaahu muxamadu rasuulullaahi dheh hadhihinaa lagu yidhi agtiisa ku dheh ha qabsado asagu eh maxaa meesha laga doobahayaa dheh haddaa tiraa ou dhihi diido nin diidayo u xisaaban yahay yow tawxiidkii nin diiday noqone agtiisa ku ilaah laa ilaaha ila allaahu muxamadu rasuulullaahi saas ku dheh asagu ha qabsado laakiin dheh haddaa tidhaah war dheh tawxiidka waxaa suuro gasha sakaraada ahaaye e iga aamus dhihi maayo inuu karo oo iyada yidhaah iga aamus dhihi maayo hadduu yidhaana nin diiday yaa meeshaa ka dhashay ha ka kuline agtiisa ku idhaah adigu iska dheh dheh maxaa yeelay haddiisaa wuxuu qabay man qaala laa ilaaha ila allahu aakhiru kalaamihi falahu ljanna aakhirka u dambeeya ninkii laa ilaaha ila allahu ou noqdo falahu ljanna aa la yidhi waa meel marxaba mid kalaa la helay oo kasii waasacsan man maata ninkii dhinta wahwana yaclamu og laa ilaaha ila allaahu ilaahay maahayn ilaah kale inuusan jirinna og falahu ljanna yowbasan dhihi inba haahi ninkii dhinta ee og in ilaahay waaxid yahay rasuulkiisuna rasuulkii yahay falahu ljanna alayhi bugasaasaaba jirta eh aduu meydkaan ha dhibin yaasiinka maqashihii ku ag akri tawxiidka maqashihii agtiisa ku dheh haddii ilaahay ku duwo ou qabsado waaba qabsaday haddii uusan qabsan oo uusan dhihinna ilaahay addoonkiisu waaye eh dheh dheh iyo tidhaa ha ka kulin adugu waa sakaraadkii dii ruuxii ka dhaco mafaasiisha inta lulatax mafaasil xabnaha oo kala baxaya oo saas ah ama far ah ama xusul ah ama kuuc ah ama jilib ah isku du intay dilcan yihiin bay kala ingegine isu dum xibinbixminteeda ku raadi dhinaca la jeedi indhaha laab baarkooda isku soo laaba isku soo deji labada faruriyood afku kala tegin isku deji uga ruuxu kasii halaaqaahayo aad aragto asagoo muga neefta ka soconatana ha dhibin oo iyo ku dhegto ha ku sii celini neefta saas mugaad ka ogaato dhaq hay-adii kitaabku sheegay ku dhaq dad yaqaan oo sharciga yaqaana oo dhaqa udoon sidii sharcigu sheegay karfantii u raadi danu haddayan kugu qaban ooyan keligeed kugu noqon oo aan tabarro ku geynin saddex lafaa'if ah la sheegay lafaa'iftu waa saddex maryood oo fidsan oo la isdul saarahayo oo mid la arkaba xagga iyo xagga isu dhaafayso imaamad waa la sheegay dhilla oo loo xiro qofka dhaqayaa gacmihiisa inuu mara gashado waa la sheegay hahay sidaas wixii ahaa ku dadaal intaa mugay noqoto waa la qaadahayaa janaasaa lagu dukanayaa janaasadaas lagu dukaday hal safar noqoto laba safar noqoto saddex safar noqoto labaa san hadday rabta ha gaarto janaasadaa haddii lagu dukado qabriga sidii loo geli jiray yaa loo gelinayaa dil la aaso oo jeegadaas ama qoray geed dhag adadag oo bur ah ama dhoobo laqooyey laga geliyo dhinacyada laga geesho si uusan u dhicin hay-addii turaabtii la sheegayo minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa saddex goor ku firdhi ikhlaasku akri haddii ciidda lagu hoobiyo oo luxudka in la saaro ciidda lagu hoobiyo laga soo jeesto talqiin nimanna qabaan waa sunne ha lagu akriyo nimanna diidan yaheen waxay ugu diideen iyagaa ogay yaa lagu akrinayaa waa laga soo dareerahayaa marka hadday intaa noqoto nimanba waa caado niman bunkanaaso walax la yidhaaha u caado ah bunkaas janaysay si fiican guryaha ugu suubinayaan nimanna waxaa u caado ah hilbihii la qala jiray oo aaska ahaa qolob hay-adii ay taqiiniyo sidai ay u taqaan yay ugu wahaynayaan afciid ka bixi neef la yidhaha niman baa qaba neef qofka afkiisa ciiddaha laga bixiyo waa caado bani aadamka baadiyaha u badan neefkaasay qalahayaanoo quraamaan la akrinaya oo toddobaadku ka horreeya nimanna toddobaadkay sugu hayaan toddobaad haddii la gaaro oo cawada toddobaad la gaarona cashiirada dadkiisu inta uu la egyahay ah ama dariskiisu inta uu la egyahay ama ninka inta haybadiisu ay la eg tahay ama nasiibkiisu inta uu la egyahay inta laysugu yimaado ijtimaac lagu yeesho ummad ahaa isugu imaanaysa qurbaankaasaa la cunahayaa qur'aankiyaa la akrinayaa niman qur'aankaasna waa akriyaan qurbaankaasna waa bixiyaan nimanna fidoobaa u dabayaan toddobaatan kun oo tawxiid ah laa ilaaha ila allaahu ah yaa nimanna u yaalla oy u bixiyaan niman afar boqol iyo siddeetan ikhlaas ah marra maydhaa la yidhaaha ay u bixiyaan duulba waxaa u caado ah sidaas yaay man la arkaba ay caado ugu aasaan waxaa jira dad dibadda jira oo caado ay u tahay qofkii talaado dhinta inaan la aasin geed in la saara maahayna dhul waxaa jira in geed la saaro oo raka la suubiyo maaha aan ilba ka qodmin oo dhagaxa ah ummaddii joogtoo askuntay geedaa u caadaa inay saaraan oo geedkaas in raka ka suubiyaan geed aan bahalgaari karin korna aan looga imaan karin korna ay ka dadhaan oy ka qabriyaan dhacaankaasna uu dhulka isaga dhammaado yaa isagoo toxob iyo lafa oo meeshiisa ku hero labadaas waxay gooni ku tahay dadka caado u ah qofkii talaada dhinta inayan aasin iyo meesha god aan laga qodi karin inaa geedkaas kore la saaro maahin nama waxaa u caado ah dudubka la yidhaha dudubayunugta dadka ku dhaqma dudumahaas waaweyn oo dheer dheer oo aboorka ilaahay maslaxa ugu diray yay jiridda ka goyhayaan dudubtaasaa dhacaysa haddii ay dhacdo iyadoo weyn oo meeshaa iska taalla yay qabri ka jeexayaan nafsigeedii qabrigaa ay ka jeexaan ay ku aasayaan qof
yaaba qaadi kara jininima qaadi kare duduntaasoo weyn ajadiyaa la kala jeexahan maya maya waaba taaraanku imi jiriddii bay ka kocday asay taallaa aalidii ay tiil yaa sidii ay u taal aa loo jeexahayaa aasaa la gelinayaa maxaa yeele wax la qaadi kara ma ah marxaba nama dududnaasaha aa u maganaad ah ay ku aasahayaan namana geedkaasaa u maganaad ah oy saaranayaan namana meel ciidlahay u qaadahayaan dii ormeydku dhaco intii la ka dibkaysa inaan ormeydkii dibadda looga aalidhaa go'an dadkii nama waxay yeelaan meeshii meydkaasu ku dhintay yay ku aasahayaan naman waxaa jira caado u leh qubuuro abkii hore ou isku aasi jiray haddaan dhibaato weynu ka haleelaynin sidii badan ninka yeelaana joogaana waa ka dardaaramaa dadkooduna waa geystaa oo qubuurahaasay isku duugaan si ijtimaaca dambe aan qolana meel u aadin qolana meel u aadin oon cududatooduna ayan kala tegin cunnada ay baxaayaanna ayan kala tegin oo mid meelo ugu baxdo oo canaabtii martidaho ay ugu yaraato saas aawadeed yaa asalkeeduna ka dhashay wixii dambe oo kaleoo meex ah halihii oon bilow ahaa intaasaan kaga baxayaa
waa tahay xaaji arrimahaa aada noo balballaadhisay ee noocyada faraha badan leh ilaa nebi aadan ilaa maanta aada soo waday annagoo waxna maqlay waxna aanaan maqlin aada noo sheegtay waxaan misna ku weydiin lahaa ku su-aali lahaa aasida caynkaas ah markaynu ka nimaadno xaggii bila'aadanka nebi aadan ugu horreeyey ee aynu teenna kan dhex gallo marka qofku dhinto ee la yaasiiminayo haddaan la yaasiimin horta maxaa dhacaya oo mida oo uuba waayo qofkaasu wax yaasiimiya oo meel cidla'aba ama dadaan qur-aan aqoonba uu halkaa ku dhinto oo aan la yaasiimin maxaa imanaya oo mida oo laga qaba oo diintu ka qabtaa waa mid waxaa kale oo jira wax la yidhaahdo axan iyo cagas axankaa marka la samaynayo ama cagaskaa la samaynayo ama qorijiidka la samaynayo ma diintaa qabta oo la yidhaahdaa ilow ilaa waa in sidaa la sameeya mise waxaa weeye waxaa loola dan leeyahay dadkii soo shaqeeyey xabaashaas ka soo qayb galay ee ku hawshooday iyagu waxa cuneen waa laba qodobka kale sidaa aad u sheegtay dad baa jira marka uu qofku dhinto bun sameeya oo dilmaayo halkaas ku cuna kuwana agaskaasa u saxeeyaan haddii waxaba layska daayo maxay diintu ka qabtaa waa kow midda kale haddii aynu bidmatel diintaas iyada ah siday ahayd aynu raacdo oo caado wixii a iska dayno ma ma faanfaan baa imanayo qoladaas waa lagu caadaya mise diintaaba qabtaa in intaasoo dhan la raaciyo oo loo wado qorijiid la sameeyo suxuurka rugid la sameeyo yaasiinna la sameeyo hadilmaayo buncun la sameeyo waxaas bal arrimaha caynkaasa noo kala micnaa midda kale dundumada dundumada waynu ogsannahdoo midina waxa aboorkaa sameeya saynu qabno midna way iska ballaadhan taho way isku rakiban tahay oo qoor dheer ma bixiso oo dhinacyadu aboorka ka saar saaraa qoyaanka midna waxaa weeye dunduma yulug baa la yidhaahdaadoo sida geelaa qoorteedu u dheerta hadoo saasaa geel suuri u ridaa way dhacdaa way iska burburtaa haddaba ta waxa lagu aasaya mata gunta weyn ee isku fadhida taas ruuxeedii mayaa la kala jeexayaadoo lagu aasaya wax mise meeshay ka go'day intii hadhay yaa god looga qoda ayaa lagu aasayaa waad mahadsantaha walow dee duduungu weyn la helo waa dhul ilaahay kuu ballaariyo waa nasiib laakiin haddii duduntaas gunta weyn la la waayo middaa dhacday duduun weyn oo iyo dhexda laga jeexo maydkaaga aad gashato haddaad hesho waxaa la yidhi ilka qurxoon haddii la waayo kuwa qomodka lagu cunaahi waa la mahdiino oo xoog leh doolaw haddii la waayana qora toosan oo doolawadii u eg oo suufka lagu jiitaa meel ma galaa horta wuxuu waaye wixii la arki jira iyo nacastable dudumoo dhan nacastablaa keenay geedkaas oon la saraayo oo meydka la saarayo ay dhaantaa maahe eh dhulkii fiicnay meesha ma joogo meel dhul fiican leh dudun iyo geed midda loo doonan mahayo midda tan aad tidhi ma kitaabkaa qaba mase waa oon caado agaska muunatu tajhiiz kitaabkaa qaba tajhiizka qofka keena mu'uunadiisa kitaabkaa qaba maxaa yeelay ha loo hormariyaa layidhi maydku haddou dhinto mu'uunatu tajhiiz dadka duugahayo ijaaradiisii weeye kafantii iyo mu'uunatu tajhiiz iyo duyuuntii ou qabay iyo wasiyadii ou wasiyooday oo ou sulh iyo wax saasa sheegtay markaa kadib aa dhaxal jiraa intaas mugay baxaan yaa dhaxal jiraa haa mu'unuta tajhiiz waxaa la yidhaahaa duugtaas wixii ku tacalluqa oo agaska ah oo aan qofkaasu duugmaynin in la helo maahe eh ilaa maydkii dibbaddu joogahayaa ijaaradaas laga qaadanayo lacag ha lagu bixiyo hase lagu bixiyo xoolo nool ah waa mu'unatu tajhiizo waa ijaaradii waa waajib karfantii waa waajib yaasiinkii haddaan la yaasiimin caamadu waxay tiraa qofkaas lama yaasiiminoo waa baktiday laakiin yaasiinku ruuxa haddii korkiisa lagu akriyo oo la maqashiiyo nafta dhibaydow fududeeyaa ha kitaabanu qabaa haddii naftiiba alla u fududeeyey yaasiin aan lagu akrin jannana uga baaqa maayo naarna ku geli maayo yaasiinka waa kaas bal iyadu waa saas duug iyo talqiintii nimanna waa qabaan talqiinta ha lagu akriyo nimanna waaba diideen laakiin curfiga carrada yaallaa waa in talqiinta lagu akriyaahoo sidaad aragtayaa loogu heedhamanaya oo loogu akrinaya maydka haddii talqiinta lagu akriyo ummaddaas dhab waa talcafinaysa maqfira waa kuwa ilaahay u weydiinaya ajir hoobsiyaa la yidhaah ajir hoobsi ku raaci mayno nimanka la yidhi yaan lagu akri maya waa isku khilaafsan yihiinaan ku yidhi ha laakiin nimankaas yaan lagu akrin yidhi nimanka ku akri aho ku raaci maayaan haddii lagu akrin waa la dembaabana odhan mahayo oo ninkaan maydkaan taliin lagu talqiin lagu akrin waa lagu dembaabay anigu odhan mahayo laakiin doorashadii la doortay in lagu akriyo dadkii doortaan ka mid ah taasuna waa saas marka wixii kuu dhiman oo meeshaa su'aal kaaga dhiman intikaskayga ah yaan ka jawaabi
bal adigu wax yar ii naso xaajiyow sidaynu ogsoonnahay ama aynu aragnayba ummadda bili-aadanku ama islaam ha haato ama gaala ha ahaatee qolo waliba sibay wuxu aasataa hase ahaatee qolana diinteeda ama waxay caabudo ayay gaalada iyo mulxidka iyo cawaamka iyo maxaa yeele ummadaha qaar baa waxay caabudaan lo qaar baa waxay caabudaan geed qaar baa waxay caabudaan qorax qaar baa hadilan maayo wax kale iska caabuda qaar baa iska cawaam waxbabaan caabudin dadna diin buu leeyahay waa kitaabo weeye markaas dadka aynu soo tirinay qolo waliba si gooniya ayay wax u aasataa haddaba haddii teenna aynu u soo noqonno oo aynu eegno xagga marka qofku dhinto bidmatel soomaali ahaan qolaba marka qofkaas uu dhinto oo la aaso tacsibaa la sameeyaa tacsidaa la sameeyo waxyaabo fara badan oo anigu aan diido suquburaal ahaan ayaa jira waase ka sheekayn doonaa haddii la yidhi baakiin bal ragga kale ha igu horreeyo bidmatel waqooyigu si gooniba wuxuu tacsiyayaa koonfurta si goonnay wuxuu tacsiyeeyaan xoolo badan baa baxa xoolahaas baxa waxaa u badan xagga koonfurta laakiin waqooyigu nooc kale ayay qabaan taasoo ay sameeyaan qofkaa laga dhintay inaan waxaaba ka bixinba oo ummadda kale markaas magaalo hadday tahay cuntada u keento oo samar iyo imaan allaha ku siiyo ay yidhaahdaan haddii la maayo qoriqaadkaa marka la sameeyana habeenka saddexaad ama habeenka afraad loo akriyo qur-aan haddii la maayo ama fidowha ama haddii wadda saalixiina wax kastaba ha ahaatee qolaatanna qofkii laga dhintay ayaa geb laga siinaya oo waxaa laga soo kacayaa dhulal fog la odhanaya hebel baa dhintay halaynoo geliyo markaasaa halkaas uun soconaysa ayaan kala go-aynba halkaas waxaad mooddaa inay ku burburayaan maalkii agoontu yaad mooddaa oo aad mooddaa in dembi laga galabsanayaaba bal arrintaa caynkaasna waxaan jeclahay aniga oo ragga wada mari doona arrimaha caynkaasa sidaasaan u balballaadhiyey bal tax sidaa arrintaas salaadow waxyar nooga taataabo
mahadsanid ibraahimow horta su-aalo badanoo anigu aan shiika ula ciil qabay wayma adan taabanin annagu annaga horta sida aan waxu duugno kijinba waa meel soomaaliduna waa badan tahay aniga dhul badanna ba xaqiiqa waan maray galbeedkaas waan maray meeshaan koonfuro oo soomaalidii nimanka warday la yidhaahdaa xagga ugu jiraan waan maray waan maray dudumaha midii horta ii horraysa aad tidhaahdeen duduntu annaga dudun weyn oo dhulka iyaga waxaa ka baxay duduma waa weyn oo sartaanay la egyihiin asaad u aragteen ma aqaani wax salka laga goyn karana ma ahan iyadana haddaad fuusho hal saac baad kor fuulaysaa duduntaas waa arkay anigu dad inta dhexda ku dhifta ku dhifta ku aasaya ruux waa arkay dudumahan duduma yulugta la yidhaahdo na waxaan ku aqaan dhulka ciidda ah dhulkaa ciiddaa dudumahaas ku yaal anigu duduma wax lagu aasi kara in salkeedii hoose inta la jeexo duduntu markay iska dhacda maahane waa sidii ibraahim u sheego anu kuma arag oo kuma aasi karno dudumahaas laakiin waa weyn dhulkaas yay ku badan yihiin wixii gaalkacyo barigeeda iyo taniya intaa loo gaaro oo ama taniya saddaas la aado yay ku badan yihiin dhulka kale intaan dhul maray waa yaryihiin dudumihiis wax dhuudhuuban oo jabo oo roobkuba xataa jabiyo weeye oo qaarkood hataa haddaad fuusho kula jabahayo weeye dudumahaas waan arkay dad wax ku suugahaya waa kuwaas kuwa xaajigu sheegaya horta dudumahaas waa weyne waa jiraan waa runtiisa dhexdaa lagu dhifanayaa dadka waa lagu habaalaa dadku xabaalo waa arkay fariid geed caradays anigu aan kulba intaas anigu waqooyiga dhulkaas oo dhan kuma aanan arag wax geed wax ku xabaalo dad isla raadiya dad isku dira oo la yidhaha meelaha lagu xabaalo oo meel heblaha la geeyo waa badan yihiin caradaas oo la yidhaahdo qabriyadaasa la geeyo ha loo qaado waan arkay oo awr baabuurtaani waa shala maadaraad awr lagu geynhayo oo awrku qaado oo awr lagu qaado waan arkay qabriga qodidiisa marka ay tahay oo ay tahay meeshii dhagaxa saas kaliyaha inta loo jeexo hulka saa u baahan lagama waxeeyo markee dhagaxii ma qalloocan karo lama qodi karo yaa qofka qablada loo duwaa oo la dhigaa midka kale meel aan golaa oo jeexan oo sidaas oo kalea oo qofka oo godkii markii saas loo jeexo oo misna saas loogu sii qariyo saas loogu sii qariyuu leeyahy dabeedna loxodkaa la saaraa adinba taas waa wada garanaysaan firii dhul badan baan maraan idin yidhi dhul meesha tana mar haddaad kismaayo dhinacaas ka aadi koonfurka geed bay saaraan meydka oo dhani waa geed geed baa la saaraa geedkaa hoos baa laga daleeltirahayaa shisheey korna waa laga daleeltirahayaa meel sidii waxay u yeelahayaan shabaako oo kalea oo saas looga waxeeya qofku waa markaas wixii dhacaanayna hoos bay u dhacayaan geedkaasi waa qabri salka hoosena waa ka oodan yihi halkaasna waan ku arkay soomaalidu toban iyo laba caaday leedahay bay leedahay fari xoolaha annaga marka warwarkan waqooyi xoolaha waxaa la yeelaa neefka ninku hadduu markuu dhinto qofku agas baan lidhaahnaa agas baa la yidhaahdaa neefka markaa lagu qalo oo lagu qalayo wixii markaa la raaciyo agas baa la yidhahdaa dad waxaa jira aniga oday adeerkay waxaa jira afar caado hadduu ku dhaarto aan hunguri loo celin jirin wayga agas hadduu ku yidhaahdo ma weligii agas hunguriga ma cunin na caruurta walqalkeeda wayga mandheer buu odhanayaa ma cun jirin hadduu yidhaah wayga gorayo na looma dhaweynayo hilibkaa wadnaha aniga laftigaygaana ka caagan wayga wadna hadduu yidhahdana wacdalaan loo celin afartaas waxyaalood marka agaska dadsaasi u diidaa oo agas baa la yidhaahdaa waa qofka markaa anagu dhintaan agas nidhaahnaa neefka lagu dema waa loo toddobaadhayaa waa la yidhaha toddoba beri markuu qofku duugan yahay na wixii loo heli karo yaa la raaciyaa yaa la raaciyaadoo lagu qalaa ya geel buu noqon karaa geel buu noqon hadduu ariga yahay waa laba hadduu geela yahay iyo hadduu lada yahana waa neef hadduu geela yahana waa neef hadduu arig muxuaha lada yahana waa neef hadduu ariga yaha waa laba waa haddii uu ninku sii xoolo badan yahay saddex way iska noqon kardhaa waa lagu dhigaa taas agas baan idhaahnaa toddobaadkiiga haray toddobaadkaas neef weyn weeye ishkina ama geel ha ahaado ama lo ahaado iyo wix arigoo lagu dari karo taasna waxaan idhahnaa toddobaad ha de toddobaadkiibaa wala toddobaadkii baa la raaciyey waa la raaciyaan idhahnaa raacin baan idhahnaa labadaas waa dalka anwaankaygu meeshaan shiika hadaaya inaan su-aalahan ku hoshaday nin reerkii baa la fadhiisanayaa toddoba hameen iyo toddoba maalmood inay sharci tahay iyo inay boobtaa ma kala aqaanayaa reerkii la cunhayaa baaba dam laga yeelay toddoba baraa la fadhinayaa waxay yidhaahdaan tacsi anigu tacsidaha dhulkaan kolba ku dhashay lagama yaqaan lagama yaqaan tacsi tacsiaa laleeyahay toddoba baraa reerkii la cunahaya waxbaa un la quraya waa dhulka kan baraandir iyadana taasaan ku arkay fariid galbeedkaas waxaan ku arkay midhaan rag ila arkayna waa jiraaye waxay fadhiisanayaan maalinta hore maalintaas hore xoolaa la qalahaya laba hameen iyo laba maalmood la kala tegi maayo kadib toddoba beri waa markii toddoba beri la joogo iyo sidii oo kale wax u qalahayaan toddoba kale markii la joogay haddana qalahayaan saddex toddobaad bay qalaan meshii dhagax buur wixii sidaas laga gaadho saddex toddobaaday is egta ay qalaan iyagu intaasaan anigu soomaalida ka gaaray intaan ka arkana waa taas intaan anigu ka aqaano taas xagga diiniyadana shiiqibaaba u jooga iyo su-aasheedii
waa tahay halkanna waxaa ka soo jeeda awdaahir afqarshe oo waqooyi iyo koonfurba iyo galbeedba ka qayb galay xaalkan aada wax uga yaqaana bal awdaahirow xagga caadada iyo xagga aasniinka bal intii aada ka og tahay wax nooga taabo adiguna
mahadsanid fiqiburaalow aaska aynu isu aasno haddaynu nahay soomaali sidii ay caadadu ahayd ama sidii diinteennu tilmaamaysay intiiba horta wax inaga dhigiyey sheekha haddii as idhaahdo dab ugu noqonna markaa waa raadkiiyo aad ku tumanayso oo amase aada jejabinayso kolkaa waxaad moodaa in arrintaas ay tahay arrin dhammaatay dhulka aynu wax ku aasanno haddaad yar dib ugu noqdo meelba waxa kolkaa ka soconaya ayaa ku xukumaya haddaynu iminka geedka tilmaanno dadka geedka wax saaraya waa dad waaye xaalahan aynu wax ku aasanayna ka dhibta yar leh oo dhibtaa la timaada haddaad aragto dubduba la jeexayana dhibtaa la timi haddaad aragto nugaashii innagu aynu degi jiray meel kuu ka qodmi weyda waxaanu doonan jiray meel leh baashii la odhan jiray taallooyinkii taalla riyaad yaynu furi jiray markaasaynu daba qofkii meel ku filan dhigi jiray halkii baynu kolkaa derbigii dib u sii dhisi jiray oo ama haliyo waxba looga baqanaynin oo markaa waxaad weyday meel kuu qodato oo iil yeelata oo aada qofkii ku asturto yaad weydi horta kuwaasoo dhammi caadooyin maaha waa jirabaan waa meesha hadba maaragtay sababtu ay wax u dhexeen weeyo dhulkaa ku xukumaya hawdkaa innagu aynu naqaan geed mayd saaran yahay haddii aada aragto waxaad garanaysaa nin laga tegi waayo oo la jeclaa in geedka la saaray maydkiisii ama dhulka oo mara oo hara